فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuguxa waraysiyada oo wahdahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro caawa aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo si rasmi ah u bilowday qorshe ay lacag uga qaadanayso dadka muqdisho kiisa nool iyo xitaa meydadkooda
maalintaa dhimatana feelkaada la soo xiraa haddaad guursato haddaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diwaangeliyo macluumaadkaas ama ay dhiigaas lagu samayn doono waa agaasimihii loo xilsaaray arrinkaasi oo ka waramaya iyo soomaaliya aniga waxaa ka baqaa in maarka lagooda tahriibo oo hadhowda maarka itoobiyaanka ani mashruuca mashruuc oo maarka itoobiya loogu danaynayo waaye sababtoo ah waxaa waaye dalkaaga ka orod waaye dadka reer muqdisho oo si adag uga hor yimid ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dardaaran dhaxalgal ah uu jeediyey naftiyo hore keligii duul ah oo weerar ka geystay dhulka la haysto ee falastiin isagoo u argudaya muslimiinta khaza tarjumada dardaarankiisa ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa barnaamijka sidoo kale caawa waxaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan kala socda aaladda internetka oo aragtiyo ka dhiibtay taxaanihii bakool ee muuqaalada ahaa kuwaasi oo lagu soo bandhigay horumarka ka jira deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee bakool barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada shabeellaha hoose kulankii gabagabada uu ahaa kelimaadkii laga jeediyey ayaa caawa barnaamijka sidoo kale qayb ka ah waxaan dhuuxa caawa ka marnayn warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka قلبي آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga waa habeennimo ayaa xad soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku asteysan tahay toddobiyo tobanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan sagaal iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waa warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weerar culus ku qaadeen xere ay ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay khasaare kala duwan ayaana weerarkasi lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed isla gobolkani waxay dagaalyahanada al-shabaab dagaal culus ku qaadeen xeraday ciidamada koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka mandheera waxaa faahfaahin dheeriyaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo ay dagaalyahanada mujaahidiinta u dhigeen koloniyo ka tirsan ciidamada kenya xilli ay marayeen duleedka deegaanka fiinowe hoostaga degmada lefey waxaana halkaasi ciidanka kenya looga dilay sideed askari halka looga dhaawacay toban kale waxaanay ciidamada mujaahidiinta halkaasi ka soo qaniimaysteen laba qori hal bastoolad iyo agabyo kale oo milatari duqaymo xoogan oo xagga cirka ayuu maamulka yuudu ka geystay qidaaca khaza waxaana ka dhashay khasaare kala duwan guryo dhowra u ku yaalay xerada jabaaliya islamarkaana ay degnaayeen dad qaxooti ah ayaa waxay ciidanka yuhuudu ka geysteen duqeymo aad u xoogan waxaanay duqeymaas sababeen istiishaadka shan ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kaloo fara badan burbur baxsan ayaana sidoo kale ka dhashay duqeymahaasi madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudu ku garaaceen madrasada abuu xuseyn ee xerada jabaaliya halkaasoo ay deganaayeen islamarkaana ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacyaal ah kuwaasoo ay horay ciidanka yuhuuda u duqeeyeen guryahooda duqaynta ayaana waxaa ku shahiiday dad shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan gaari ay watiin dad shacab ah oo ku socdaalayay deegaanka qarbatilcades ee magaalada rafax ee koonfurta khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqeyn aad u xoogan taasoo sababtay in halkaas ay ku shahiidaan wax ka badan afar ruux oo shacab ah halkee dhaawacmeen kuwo kale oo iyaguna ka mid ah dadkii gaadhiga saarnaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duuqeyn la dhaceen xerada nusiraada waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale madarse kaloo ku taala xerada shaadiya ee galbeedka magaalada khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday toddoba ruux toobannaan kalena waa ay ku dhaawacmeen mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa waxay ololo dacwiyaha ka bilaabeen deegaana dhaca xuduudda najar mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ee dagaalkaada kula jirta dowladda ruushka oo maleeshiyaada calooshoodu shaqaystayaala halkaasi ka abaabushay iyo sidoo kale dowladaha dhaca saxaraha iyo saaxilka qaaradda afrika ayaa waxay dhanka kaloola dacwiya oo ay dadka muslimiinta ku barayaan diintooda ay ka bilaabeen deegaana dhaca xuduudda najar war ka soo baxay mujaahidiinta ayaa waxaa lagu sheegay in jowla dacwiya ay ku marayaan tuulooyinka burkina faso ay ku laalo xuduudda najar bulshada muslimiinta ee deegaankaasi ku dhaqan ayaana waxay la qaateen kulamo xidhiir ah iyagoo dhanka kalena siinayay muxaadaraad iyo duruus kala duwan oo diini ah sawire ay faafisay mu'asasada zallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaana muujinaya dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada dhaca xuduudda u dhexaysa burkina faso iyo najar oo si weyn uga faa'iidaysanaya ololaha dacwiga ah sidoo kale waxay sawirada muujinayaan siday dadka deegaankaasi ugu riyaqsan yihiin xamlad dacwadeedkan la soo gaarsiiyey tira gantaallo ah ayaa waxay xisbullah ku weerartay dhulkay saynadu xooga ku haysato ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa waxay maanta oo sabti ah weeraro kala duwan ku qaadeen dhowr magaalo oo ka tirsan dhulkay yuhuudda xooga ku haysato ee falastiin waxaanay wararku sheegayeen magaalooyin kala weeraray ay ka mid yihiin xayfa alkarmal iyo sidoo kale kaysariya warbaahinta maamulka saynada yuhuudda ayaana waxay sheegtay in gantaalada ururka shiicada ee xisbullah soo tuuray ay ku dhinteen dad fara badan oo yuhuud ah halkay ku dhaawacmeen afar iyo toban ruux oo kale wargeyska yadiico daxranood ee ka soo baxa maamulka yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in wax ka badan konton gantaal laga soo tuuray lubnaan ay ku dhaceen magaalo inay ka mid tahay xiifa warbaahinta saynada yuhuudda ayaana waxay sheegtay in tan iyo subaxii hore maanta ay xisbullah ku soo tuureen deegaanada maamulka yuhuudda wax ka badan boqol gantaal dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay inay burburiyeen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada xukuumadda kiyef wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay subaxii hore maanta ku dhawaaqday in nidaamka difaaca irka ay burburiyeen lix iyo toban diyaaradood oo laga leeyahay ukrein oo ku sugnaa gobollada belgorod rostof iyo baransig bayaanay wasaaradda soo saartay ayaana waxaa lagu yidhi waxaa fashilmay iskudaygii taliska kiyef ee ahaa inuu weerar ka geysto goobo ka mid a dhulka ruushka isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxayna nidaamka difaaca hawada burburiyeen lix iyo toban diyaaradood oo laga leeyahay dalka yukrein guddoomiyaha gobolka baransiga ayaana wuxuu tilmaamay inaysan jirin wax khasaar ah oo ka dhacay gobolka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaana wuxuu midaan u arkaa inay tahay mid xambaarsan daandaansi khatar ah xukuumadda beijin ayaa waxay horumaro ballaaran ka sameysay soo saaridda dhanka hubka nukleerka dowladda shiina ayaa waxaa lagu waramayaa in sanadkan ay noqotay midda ugu sarraysa dhanka soo saarka hubka nukleerka ee wax baabiya sida laga soo xigtay wargees ka soo baxa dalka ruushka waxaanuu wargees ka soo naqliyeen shiinaha lix sano ka hor uu tijaabiyey nukleerkiisii ugu horreeyey maantana uu noqday mid ku tallaabsaday horumar ballaaran oo dhan ka samaynta hubkani sidabay hore u saadaaliyeen dowlado badan biijin ayaa waxay hadda noqotay sida lagu soo waramayaa dalka saddexaad ee ugu weyn dhinaca hubka nukleerka marka laga reebo ruushka iyo maraykanka oo lagu tilmaamo quwadaha nukleerka xukuumadda moscow ayaana waxaa lagu waramayaa inay tahay midda garab istaaga xooggan u muujisay shiinaha kana caawisay inay ka mid noqoto dowladaha ugu saamaynta badan kana caawisay inay ka mid noqoto dowladaha ugu saamaynta badan hubka nukleerka waxayna midaas u samaynaysaa si reer galbeedka haddii ruushka isku soo dayaan uu shiinaha noqon doono gurmadka ugu horreeya laga helaya qaaradda aasiya wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dowladda federaalka ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u bilowday fulinta qorshe ay lacag uga doonayso dadka muqdisho kiisa nool iyo xitaa meydadkooda waxaa maanta magaalada muqdisho qaar ka mid ah guryaha ugu gargaraacayay islamarkaana gudaha ugu galayay koox ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo sita dhar gaar ah islamarkaana sheegaya inay diiwaangelinayaan dadka ku nool guryaha iyo sidoo kale kuwa dhintay waxaa la arkaya maanta xaafado badan oo ka mida magaalada muqdisho oo ay gudaha u galayeen islamarkaana ay lacaga weydiisanayeen qoysaska guryaha ku nool maamulka gobolka banaadir ayaa bilowgii bishan qorshahan ku dhawaaqay waxayna sheegeen in maanta uu si rasmi ah u bilowday agaasimaha waaxda dad dhigista ee banaadir dowladda federaalka dhowaan magaacooday cabdirashiid cabdulaahi salaad ayaa arrinkan ku dhawaaqaya wuxuu sheegayaa in dhammaan dadka ku nool muqdisho guryaha loogu geli doono lana diiwaangelin doono dadkana laga qaadi doono min toban doolar wuxuu hadalkiisa raaciyay haddii aad dhimatana faylkaaga lama xiri doono ilaa lacagta laga qaado sidoo kale wuxuu sheegay dadka aroosaya iyo kuwa isfuraya xitaa in lacaga laga doonayo waa kan isagoo arrimahaasi ku dhawaaqaya maanta waxaan si rasmiya u bilaabi doonaa diiwaangelinta dadweynaha oo isugu jirta qoysaska caasimadda ku nool iyo shakhsiyaadkaba ayaan maaragtay diiwaangelinteeda ayaan maanta halkaan ka bilaabaynaa degmada shangaani diiwaangelintan waxaan diiwaangelinaynaa qoysaska annagoo madaxa qoyska ama cidda mas-uulka ka ah qoyska marka hore la diiwaangelinaayo kadib waxaa la diiwaangeli doonaa xiriirka ka dhexeeyo mimbariska ama xubnaha qoyska hadduu maaragtay asagu hadday iyagu faamiligaas ilmaha ay dhaleen hadday la nool yihiin intaasba kadib hadday jiraan shakhsiyaad keligood meel degan ayagana waa la diiwaangeli doonaa waxaa u malaynayaa dadka caasimadda fulay xantiisa ma mooge waxay cabasho badan ka qabaan dhalashada iyo sugnaanta oo la yidhaahdo dhowr mar ama tirar badanaa la samaystaa qofka waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu dhasho maalintaa dhimatana feelkaadaa la soo xidhaa haddaad guursato haddaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diiwaangeliyo macluumaadkaas ama ay dhiigaas lagu samayn doono tusaale waxaa waaye hadda waxaa lagugu diiwaangeliya inaad qoys la nooshahay oo hooyadaa la nooshahay ama aabbaha la nooshahay biri haddaad guursato waxaa noqonayda adigii ayaa qoys noqonaya qoyskaasaa noqotay waxaa waaye guurkaada taariikhda guurkaada iyo xaaskaada ayaa la diiwaangelinaa kadib waxa aad dhasho ama ilaahay idin siiyo ayaa maaragta feelkaas la geli doonaa haddii maaragta adiga ruuxaada ama ehel ama qaraabo kuu timaadaan ruuxeeda feelkaas ayay geli doontaa si la mid a haddaad wax furtana feelkaas wuxuu noqon doonaa maaragtay wax geli doona kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda dad dhigista ee banaadir dowladda federaalka u magacowday lacagaha cusub ee ay doonayso haddaba dadka reer muqdisho ayaa arrinkan si aada uga hadlay iyagoona ka hor yimid lacagaha cusub ee dowladda federaalka ay doonayso markii codsi la dhiibtoo la yidhaahdo lacagaan rabaa waxaa leey ani lacagahay weydiina dadka ka dhex raadi marka qorshahan waa qorshe dadka wax looga dhex raadinayo qofkii meel loo diro mala lacag lama sii karo caddaana marka waxaa la samaynaa in la yidhaahdo dadka dhexdooda ka raasa lacagta marka qorshahan qorshe jira ma aha dadkuna waa lagu dhibaataynahayaa ayagoo intii hadda la saaray qaadila misana middaan loogu daro wallahi waa dhibaato ilaahay baan wax weydiisanaynaa ma garata inuu wax naga soo gaaro waxaan wax la qaadi kara ama la xamili kara ama dadku qaadi karaan ma aha marka waxaan leenaha raalli ahaada intii aa qaateen ayadu ku filnaato adeeg waxbarasho iyo adeeg midna dadkaan lama siiyo adeegna la sii maayo lacagtaa waa la qaadaa meeshii la geeyana annagu ma naqaano meeshii la geeyey hadda ayagaa yaqaan ninkii qaada weydiiy su-aashaas laakiin annaga wax na loogu qabto lama arko adeeg dad wax loogu qabana guriga qof jooga in la yidhahdo lacagaa laga rabaa wallahi waa wax nasiib darra ah wallahi aad baan uga xumaaya ma garata marka dadkan ayagaaba hadda dhibaato ku jira oo cunnadoodii la yaaban in maanta haddana la yidhahdo ilmihii guriga joogay oo dugsigii qur-aanka laga dhiibaayo lacag ha laga dhiibo wallahi ayaan darana haysata waa adduunkana kama jirto wax ka jira maaha cunuga iskoola laga dhiibaa jaamacadaa laga dhiibaa xaggee ka imaanaya lacagta adaan ku weydiina hadde meelay ka imaanaya ma sheegi kartaa aniga waxaa hadda layga qaaday raashinkii aan gadanaya lacag layga qaaday soo maa haddii maanta la yidhaha ilmiyaa laga qaadaa inaan qaxaan ku dhowaanaya xal waxaa noo ah tan ilaahay inuu naga soo gaaro tan dawlad ma aha wallaahi balaankeenna wixii ilaahay keena anugu horta ma diidana laakiin inta tabarteenna waa ka hortegaynaa barkee maba awoodnaba qofku wuxuu awoodoo bixiyaa soo maha wuxuuse awoodin bixi karaa
waxaa maqlayaa guddoomiyaha degmadahoodana waxaa la geeyey dhaqan celin waxaa u baahan madaalo in dhaqan celin la geliyo dhaqantoosin macquul maaha waxaa laga yaabaa guri toban qof inuu joogo tobankaas qofood minta calaa qof toban doolara laga qaadaa haddii laisku barbardhigana boqol doolar waayo lacagta kirida maal bixinaa mase canshuurta dowladdaa la siinaa dee kale waddankan soomaaliya la lahaa canshuur iska dhaafee canshuuryaalaha haddii la sii waxba nooma qabanayaan hadda fiiri ceelqalow markii canshuuraha laga qaadaa ceelqalow jajab waa waddada waa xirmee mararka qaar biyaa ku furmaayo canshuurta la qaadaa intaa la geeyaa canshuurta caloosha dowladday ku dhacdaa shacabka wax loogama qabto marka madaala waxaa ugu baaqi lahaa doctor xabeeb aa isgeeyo haasaa ugu baaqi lahaa misdhahay ani misdhahay adeegaasaa lagu qabanaa waxaa isleeyahay caloosha dowladday ku dhacee waan saxna waaye wax badana aragnay oo la dhaa waxaasaa la qabanaa caloosha dowlad ku dhacday marka dhibaatasaa naga dhaafaan saaxiib yaala leh madaalo waxaa ugu baaqi lahaa madaalow saaxiibo isqabo saana xal maahane laga yaabaa guriga labaatan qof inay joogaan labaatankaas qofoo laba boqoloo doolar lacag kelima bixinayaan mise dowladda canshuur siinayaan haa ku cuna tub soo qaada haa ku cuna tub soo qaada leeyahay waa ku wada cuni korimaad fiiri qoys caawa qaaday ee toban qofood ka kooban ee gurka ku jiro haddii dawladdu u tagto maxay ka qaadi rabtaa de qoyskii toban qofood uu ka kooban yahay ayagoo caawa qaada aanay dawladdu subaxii u tagtay haye maxay dawladdii dawladdii maxaa la gudboon labaatankii sano cashuurtii la qaaday biyo ma lagu qabtay hadda ani biyo dhanaana oo badda ka tallaalan aa cabaa horta dadka dadka horta naftu haydo horta dawladda ha lagu dhex daya magaalada ayadaa war helaysa dad guryo badar karsala oo shan habeen ka hor debkoodu dhintay hadday u tagto ayadaa caqligoodu shaqay doonaa marka dad saasa calaa qof kasta toban doolar markii la yidhaah wallaahi niyow saaxib reer muqdisho wax walba waa lagu tijaabiyaa wax walba oo dheedkooda dhaca waa lagu tijaabiya wax walba akinoo qalda waa lagu tijaabiyaa laakiin dowladdan iyada qaasho mooye celis ma lamiya iyada sagaashanka canshuurna la qaada canshuurta wax lagu qabtaa ma naqaano waddooyinka laamiyaashu way jaban yihiin ee, mootada hadda canshuuraa laga qaadaa maqaayadaa gala canshuuraa laga qaadaa shidaalka ee, haddaa gadana canshuuraa laga qaadaa gurigii hadda canshuuray tagtay saa marka saa nolol ma ah walaalkayow soomaaliya ani waxaa ka baqaa in maaka lagooda tahriibo oo hadhowda maaka etoobiyaanka wa- ani mashruuca mashruuc oo maaka etoobiya loogu danaynayo waaye sababtoo ah waxaa waaye een, dalkaaga ka orod waaye adoo maaka dalkaaga nabad oo oo ku joogtid haddii ulaa ka war kan keen kan keen kan qofkii waa isna waa waa isna caamogido ya inaan waddankan annaga dhan ka wada baxnaa ka baqa oo maaka dad kale maaka na qaataan laakiin dowladda waybana gedinaysa oo ujeednaaye waddanka toos maaka dad lacag leh anaga anaga iibsato
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiid ayaad dhegeysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon haliyey naftii hura ah keligii duulna ah ayaa wuxuu fuliyey weerar uu ka geystay dhulka la haysto ee falastiin isagoo u aargudayay muslimiinta khaza wuxuu ujeediyey dardaaran dhaxalgal ah haddaba sidee ayuu u dhacay howlgalkan keligii duulnimada warbixinta waxaa inoo soo jeedinaya cabdalla mukhtaar عندما يأتي الصباح يحمد القوم السرى من وراء الظلم لاحا فجر عدل للورى أيها السائل dhowaan waxaa dhulka la heysto ee falastiin ka dhacay weerar keligii duulnimo oo ay fuliyeen laba ruux oo dhallinyaro muslimiin ah oo ka soo jeeda dalka urdun camaliyadan ayaa ka dhacday mandiqada lagu magacaabo albaxrul meyid waxaana laba wiil oo dhallinyaro ah oo hubaysan ay si qarsoodi ah ugu gudbeen dhanka gudaha falastiin halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda الله اشترى أنت للدنيا كغيث ارتوت منه camaliyadan keligii duulnimada oo dhacday maalintii jimcaha ayaa si gaar ah waxa ay kaga dhacday meel saddex kilomitir u jirta deegaan yahuudda xoog lagu dejiyey oo ay ula baxeen ilood taasoo dhacda koonfurta albaxrulmeyid fuliyaasha weerarkan keligii duulnimo oo dheliyey dhaawaca dhowr askari oo yahuud ah ayaa ka hor inta aanay weerar ka qaadin waxa ay reebeen dardaaranno muhiim ah oo saameyn leh
ارتوت منه الثرى لبست منه الجبال ثوب حسن أنظرا
xusaam xuseen abuukhasaalah waa mid ka mid ah labadii keligii duule ee weeraray yahuudda wuxuuna jeediyey dardaaran muhiim ah saacado ka hor inta aanu u dhaqaaqin howlgalka isagoo fariimo kala duwan u diray waalidiintiisa qoyskiisa iyo guud ahaan muslimiinta turjimada dardaarankaasi waxaa soo jeedinaya walaalkeen yaasir cabdalla
يا عظيما في شموخ بين
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا الشهيد الحي بإذن الله تعالى حسام حسين أبو غزالة أودع هذه الدنيا waxaan nahay shahiidka nool allah idinkii xusaam xuseen abuuhazaala waxaan sogootinayaa dunidan anigoo qoraya dardaarankayga waxaan arkayaa iyadoo islaamka la umaldooxayo wakhti weliba iyo goob kasta waxaan qorayaa dardaarankayga anigoo arkaya walaalaheena khaza oo wajahaya xanuunka qaraarka khudlaankana dhadhaminaya in ka badan hal sano oo xiriir ah iyadoo sidaasi jirto haddana kama zuulin inay sabrayaan oo ay ixtisaabsanayaan dulinnimadana diintooda may siisanin nabadgelyo dushooda ha ahaato khasada cisiga badan nabadgelyo dushooda ha ahaato khasada dulmidiidka ah oo aan in badan jeclaa inaan booqdo oo aan ku biro guutooyinkeeda la guuleeyey ee cadowga dhadhansiiyey halaag difaacayna halkii loo dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wakhti ay weliba faraha ka qaadeen ciidamada iyo maamulada carabta تلك الكتائب التي أذاقت العدو الويلات ودافعت عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تخلت عنه الأنظمة والجيوش العربية نعم فالدفاع عنه haa difaaca al aqsa waa sharaf aanay heli karin mu'miniinta saadiqiinta ah mooyaane allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwaas oo shuhado naga dhigo annagoo cadowga ka hortegayna oo aan gadaal soo eegaynin intaas kadib waxaan u qorayaa dardaarankan si uu u noqdo raad weyn oo allahna ajar naga siiyo dardaarankayga koowaad waxa uu ka socdaa labadayda waalid hooyo iyo aabbe waxaan idin leeyahay iska kee cafiya haddii maalin maalmaha ka mid ah aan xaqiina ku gafay issaamaxa hana murgina markaad maqashaan khabarka istishaadkayga kan liibaane waa midka uu allah shahiid ka dhigay hooyo iyo aabbe oo noo ahaa inta wax tarbiyeysa kuwa ugu wanaagsan oo nagu soo barbaariyey goobaha qur-aanka kariimka waxaad nagu soo tarbiyeyseen akhlaaqda islaamka alle khayr ha idinku abaalmariyo waxaan halkan hooyo iyo aabbe uga dirayaa kelimaad gabay ah waxaan ka hormarayaa hooyo نعم المربين لنا لي ولإخوتي نعم فقد ربيتمونا على موائد القرآن وقد ربيتمونا على أخلاق الإسلام فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأقول لكم يا أبي وأمي أوجه لكم هذه الأبيات الشعرية إلى أمي من أجل ديني قد هجرت دياريه وتركت أهلي في البلاد بواكية حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في حب الجهاد دمائية أماه أماه قد عز اللقاء تصبري ما كنت يوما يا حبيبة قاسية لكن مثلي لا يقر قراره لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة دامية ما زلت أذكر في الرسالة قولها ما زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني ألا رحمت فؤادي كيف السبيل إلى الرجوع كيف السبيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان وكيف أنسى ثأريه أقسمت أقسمت إلا أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدك عظامي سأظل في هذه الحياة مجاهدا سأظل في هذه الحياة مرابطا سأظل في هذه الحياة مدافعا وأظل أمضي في الجهاد ساريا
حب عثرى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما أما كان رسالتي الأخرى فهي إلى أبي العزيز
fariintayda kalena waxay ku socotaa aabe waxaan leeyahay aabahayga sharafta badan أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العباد فجيش اليهود في القتل تمادى وأبناء ديني أراهم رقود أما وصيتي الثانية فهي إلى زوجتي الغالية زوجتي الحبيبة أم عز الدين dardaarankayga labaad waxaan u dirayaa xaaskayga qaaliga ah ee aan jeclahay oo ah ummu cisudiin waxaad garab igu ahayd nolosha waxaad tahay mid uu qalbigayga jecel yahay oo ruuxdayda ah waxaad ii ahayd xaas wanaagsan iyo wehel fiican waxaad igu garab siisay u diyaargalowga jihaadka waxaad i siisay dhammaan wixii adduunyo aad haysay si aan isugu diyaariyo oo aan hub uga iibsado ilbiriqsina kama aadan labalabayn arrinkaas waxaad ogaatay in nolosha dhabta ah ay tahay tan jannada waxa adduunyada yaalana ay yihiin wax dhammaanaya waxaan kugula dardaarmayaa inaad hagaajiso tarbiyada carruurteena cisidiin iyo yaxya oo aad ku barbaariso qur-aanka oo aad naftooda ku beerto jacaylka jihaadka iyo istishaadka si ay keed inoogu noqdaan waan ogahay in kala taggu uu adag yahay laakiin waa sidan xaalka adduunyo jannada ayaana ku kulmi doonnaa allah idinkii
إذ يكون ذخرا لنا أعلم أن الفراق صعب ولكن هذا هو حال الدنيا والملتقى الجنة بإذن الله أما وصيتي الثالثة فهي إلى إخوتي وأخواتي dardaarankayga saddexaad waxaan u dirayaa gabdhaha iyo wiilasha ila dhashay ee aan la soo qaatay ilbiriqsiyadii ugu wanaagsanaa nolosha waxaan idinkula dardaarmayaa inaad u baarifashaan labadayda waalid istaaga garbahooda si aad u siisaan waxay doonayaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa inaad sabartaan marka uu idin soo gaaro istishaadkayga adduunyadu waa maalmo dhammaada kulankeennanu waa jannada allah idinkii nolosha dhabta ahna waa jannada allah waxaan weydiisanayaa inuu jannada geliyo annaga waalidiinteenna xaasaskeenna iyo carruurteenna markaasoo aanay jiri doonin kala tag dardaarankayga afaraad waxa uu ku socdaa qof weliba oo aqoon ii leh oo ay ka mid yihiin asxaabtayda axbaabtayda iyo walaalahayga ee aynu kulmisay masaajidda iyo jacaylka allah dartii ah qof weliba oo ay garanaya waxaan u dardaarmayaa inuu iska keecafiyo ii soo duceeyo waxaan leeyahay ku socda waddada jihaadka ummaddiina aad bay idinkugu baahi qabtaa xusuusnaada abaalmarinta ay shuhadada iyo mujaahidiintu allah agtii ku leeyihiin kuna socda dhabbaha jihaadka idinkoo allah tala saaranaya allahna waa garabkiina الحاجة لكم وتذكروا ما عند الله من نعيم للمجاهدين والشهداء وسيروا في طريقكم متوكلين على الله والله معكم
أمضي ولا أخشى مكر العدا لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا سأمضي أجود بروحي أذود عن الدين من حاقد مفسدا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jira cudur ay soomaalidu u taqaano af shimbir ama af qallooc waxaad nooga warantaa cudurkaas calaamadihiisa iyo talooyinka muhiimka u ah bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بيليس بالسيس أما أفصومالان أف شمبر أما أف قلوع وعذر كدعة مرقها وجيجة قيب كمدة عذر كأسجاء وعذر قيب أهان أو قدعة دائما كمد كمدة أما مدة كمدة أو قدعة وحيالها كأننا وحا كمدة فيروس كأوكليتو مرنا وحلو تيرشا إديوباثيك لها ee cudurka asaga ah calaamadihiis waxaa ka mid ah posterior auricular pain dhegta gadaasheed inay qofka xanuunto Ee, waxaa kaloo ka mid ah otalgia dhaga xanuun taste disturbance dhadhanka qofka oo isbedela puwa eyelid closure ishan ama xirrabaha ee, isha daboolkeeda inay xirmi weyso Ee, weakness of the facial muscles murqaha iyo daamanka inay dabcaan afkana kadib meesha magaca ka imaada af qalooca waaye Murqa- afka qaloocna laleeyahay waxaana- macnada waxaa waaye dhinacii fiicnaa wuxuu jeedinayaa dhinacii kale oo neerfaha uu ka halaway marka cudurka waa cudur jiro hadhowna markii la rabo qofka in wax loo qabto waxaa la fiiriyaa auto- autologic examination in la baaro qofka indhihiisa oo kale examination dhagaha in laga baaro autologic examination waa dhagaha in qofka laga baaro ocular examination indhaha in laga baaro oral examination afka in laga baaro neurologic examination iyo nervis in la baaro baaritaanada loo diray qofka markuu istaarka imaado ama waxyaala loo diro waxaa ka mid ah v d r l waa laga baaraa eh, c b c h i v waa laga baaraa e s r t s h t 3 t 4 c s f analysis hba1c ct scan mri kulli waa loo baahan yahay intaan oo qalab ah maareyntiisa iyo daaweyntiisana hadda daawo uu leeyahay cudurkan oo cudur hadda daawo aan lahayn ma jiro nabi alai slam wuxuu dhahay ilahay cudur ma soo dejiyo ilaa daawadiisu uu soo dejiyey marka daawo wuu leeyahay marka daawadiisa waxaa loo kala saaraa mid caadi oo pharmacological therapy daawada caadiga in qofka la siiyo eye care oo ah in qofka uu kuyaalo xirto dabeesha iska ilaaliyo iyo iftiinka iyo qeybta u dambeysa oo ah surgical option haddii qofka nerfis ay dhintaan qal- afkana halkaas uu uu marooro in sixitaan ama qalid lagu saxo intaba waa la helaa breveshonada marka cudurkaani ama ka hortagga waxaa ka mid ah qofka dad aaminsan baa jiro waxaan afqalooca inuu ka imaado marwaxadaha oo lahoos seexdo shayaadiin wax ka aaminsan baa jiro maahan cudurkan waa cudur jiro oo ay keenaan cudurada ilma aragtada qayb ka mid ah daawona wuu leeyahay marka astaamahaasoo kale qofku isku arko insha allah ha soo booqdo xarunta isbitaalka waxbaa loo qaban doonaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag shir wadatashi ah ayaa wuxuu dhex maray beesha gaalijecel iyo wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa dhowaan soo gabagaboobay shir wadatashi ah oo u dhexeeya beesha gaalijecel iyo wilaayada shabeellaha hoose kaas oo looga arrinsaday arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin halganka ka socda soomaaliya ee shisheeyaha looga soo horjeedo iyo arrimo kale oo gaar u ah beesha gaaljecel shirka wadatashiga waxaa ka horeeyey dowro sharci ah oo loo soo xiray hoggaanka iyo odayaasha beesha gaaljecel taas oo ay ku qaateen cashiro muhiim ah kadib dowrada waxaa fadhi aan caadi ahayn yeeshay mas-uuliyiinta wilaayada shabeellaha hoose iyo hoggaanka beesha gaaljecel oo ay ku jiraan nabadoonada beesha ee gobolka hiiraan shabeellaha dhexe iyo kan hoose iyo sidoo kale ugaaska guud ee beeshaas bayaan ayaa shirka wadatashiga laga soo saaray waxaana madasha ka aqriyay nabadoon cabdiweli axmed muudey bayaan ka soo baxay shir wadatashi ah oo dhex maray beesha gaaljecel iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shir wada yeeshay wilaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hore u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci darro ah saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay bara- bara-a ka tahay gaalada iyo kuwa la jira meel walba oo ay joogaan afar beeshu waxay ballan qaadaysaa deegaanadeeda in ay ku nabad helayaan dhammaan muslimiinta islamarkaana aysan ogolaanaynin inuu gabaad u noqdo murtadiinta shan waxaa la isla qaatay ilaalinta bey-ada iyo in laga hortago cid walba oo bey-ada nabaad guurinaysa lix waxaa la isla qaatay in toobada loogu baaqo ciddii toobada leh toddobo qodobka toddobaad waxaa la isla qaatay adkaynta nabadgelyada iyo ka hortagga damaciga gaalada ah gaalada ee ah carqaladeynta ammaanka ka jira walaayada walaayaadka islaamiga ah qodobka sideedaad beeshu waxay caddaynaysaa in hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay wiilashooda mujaahidiinta ah beelaha muslimiintana waxay ugu baaqaysaa sidoo kale qodobka sagaalaad waxaa laisla qaatay in la adkeeyo la dagaalanka dhuxusha saxiixiyaasha beesha gaal jecel kow ogaas xuseen ogaas cabdulaahi labo naqiibka shabeellada hoose aadan maxamed abuukar saddex naqiibka hiiraan cabdiraxmaan cumar bakool afhayeenka beesha gaaljecel xasan kuusow dhicisow macalin xuundow maxamed nabadoonka ismaaciil aadan naqiibka shabeellada dhexe cumar cismaan cadow wabilaahi towfiiq
intaas kadib waxaa hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona sheegay inay adkeynayaan wixii ay beeshiisu kula heshiisay walaayada shabeellaha hoose
halkaa waxaan iskugu nimid in aan tashanno wilaayadan igu shanoo dhigto waxaa noo socday dowro iyo shir isbarbar socdo muddo isbuuc ku dhow falanqayn iyo istusid kadib waxaan isla qaadanay qodobadii ka soo baxay bayaanka haddii aynu dhaqankii beesha gaaljecel waxaan ayiidaynaa taageersan nahay raalli ka nahay naf iyo maalna ku bixinaynaa wixii aan bayaankan kusoo saarnay ilaahina waxaan weydiisanaya insha allahu tacaala inuu nooga kaalmeeyo walaalaha deriska nala ah ee soomaaliyeed wa khaasatan walaalaha shan caleemood eelaay reer eylo iyo dhammaan cid walba aan dirisna garo dirisna waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacala walaal naga dhigi dad abti iyo eysin ayaan nahay ood wadaag ayaan nahay dal iyo dadaa naga dhexeeyo saaki nooma cunto mayso inaan idinku dulno dalkiina iyo deegaankiina aan baabi'ino idinkane waxaan codsanayna in saasoo kale idinka noqoto anigoo ah dhaqankii reerka uga sarreeya waxaan caddaynayaa qabiil soomaaliyeed ee aan duulaan ku nahay haba yaraatee ma jirto qabiil soomaaliyeed ee aan duulaan ku nahay ee aan horar ku nahay ee hubka reerka iyo dhalinyada reerka iyo duqoobiyada reerka ay ku showriyaan ama ay ka shiriyaan aslaba ma jirto waxa shirka iyo showrka iyo uta- utashiga naga mudan waa gaalo walaalahaas waxaan dhihi lahaa maanta waxaan isku hayndirayo dabkan oo kala qaadayo waa waxa shalay dalkeenna qeybiyey macaawinadan isku hayn maaragta keeni jiray exbireka ah sharafteena iyo karaamadeenna baabi'iyey maantana raba inta yar ee dunta iyo wanaagga inay baabi'iyaan raba waay koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland galmudug laanlaan oo dhan fiiri waxaa loo sameeyey qayqaybinta dadkeenna iyo ku abuuridda qabyaaladda reeraheenna sistamkaas la dejiyin wuxuu yahay qayb iyo xukun marna waxaan maqlaynay etoobiya nin ka tirsan saraakiishooda oo dhahaya gaal gaal dhahaya maqlaynay waxay somalilan qaadatay inay ku biirto etoobiya puntland waa soo socotaa lafta galeen waxaad arkaysaan asigoo u marxabeynayo calamada u ruuxayo bilaahi calaykum maanta anagoo ilaahay dad muslimiin naga dhigay ehel iyo qaraaba naga dhigay ilaahay diin noo doortay maanta dalkeena iyo dadkeena manfacada taal nagu filan tahay in waxeena nagula gumaysto nagula maamulo oo gaal kufri nagu maamulo diyaar ma u nahay cid waliba oo qadiidaas ku holan waxaan leenahay kawaantow mar labaad iyo mar saxaad waxaan leenahay walaalaha deriska ee gacal iyo wanaagaan idiin qabnaa bini aadanaa leeyahay hadday wax dhacaana waxaan diyaar u nahay inaan idin xaal marino oo dhaqankii soomaaliya soo jireenka ahaa ee walaalnimadii aan noolayn insha allah duwahiraad idin kale waxaan rajaynaa inaad nala qaadan doontaan biillahi waaxid ilaahd sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad caddaynaynaa inaan marnaba haddii aynu beesha gaaljecel raalli aanan ku noqon doonin xukun gaalaad inaan ku dhaqanno ka diin dhigano marnaba waxaa waxaan ka gorgortanka geli doonin ku dhaqanka ilahay kitaabkiisa tabaraka wa tacaala cid aan kaga martinahayna ma jirto gaaloo dhan waxaan leenahay haddii xarakatu shabab mujaahidiin xitaa ilaahay ma qadaree bax haddii aynu reer gaal jecel ilahay kitaabkiisa aan u taagana insha allahu tacaala cid walboo kusoo duushay iyo cid walboo dhagraysan annaga qorigeenna iyo hubkeenna waxaan diyaaro inaan ku difaaco ilahi kitaabkiisa tabaraka wa tacaala qadiyaddaas in insha allahu tacaala cod dheer iyo cod gaaban waa ku leenahay waxaan sidoo kale ku boorin lahaa mas-uuliyiinta reerka ee ugu horeeyaan nabadoonnada iyo qof walbo qaangaar ah kullukum raacin wa mas-uulun can racyatih kaalinta kaga aadan ee reerka ee ummaddaa wanaajinteeda ah diin gaarsiin ah khayr umiirid ayna u istaaga insha allahu tacaala ilahay diintiisana ummadda aada gaarsiisaan nabiga sal l slam wuxuu leeyahay balliquu canii walow aaya maanta ummaddeena waxa baabi'iyey gaalada albaabada u fari waa jahli haddii albaabada jahliga aan owdno aan u istaagno waxaaso dhan waa baaba'ayaan waxaana xusid mudan bayaanka baxay waa intaan uga taligalay iclaamka intaan ku ballannay ee ummadda ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ina gaarsiin iyo horumarkeeda insha allah taala waa isla ogeed ballantii iyo beecadan ku galline yaanaan laga soo noqonin iyadana waa ku adkeena insha allahu tacaala gunti iyo gabagabadii waxaan xanuunka iyo dhibka iyo dhimashada iyo rafaadka la qaybsanaya dhammaan muslimiinta melka soo joogaan wa khaasatan reer falastiin gaalada yuhuudda ah ee xaaqidiinta ah ee daalimiinta ah ee gumaadka ku hayso wallaahi haddii dariiq reer gaal jecel ay u maraan ay heli lahaayeen laxdo kaba dib dhacda inay u gargaaraan laakiin cumalo iyo khaa'imiin teed samaysay islaamka kala goysay ayaa dhexdeena joogta waxaan leenahay waa idinla xanuunsanaynaa shahiidkeenna waa shahiidkeenna insha allahu tacaala duminna waxay leedahay dumin dhiigna wuxuu leeyahay dhiig yowma min alayam insha allahu tacala waa idin soo gaari doonaa maanta dhibta idiin haysato iyo xanuunka idiin haysta waa idinla qaybsanaynaa allahna caza wajal waxaan weydiinaynaa inuu xanuunka idinka dul qaado ilaahay gaaladaa taba tabaaraka wa tacala ilahay waxaan weydiisanaya gaalada inuu idinku dul qaado inuu xiqdiga iyo xaasidnima idinka ilahay baarkooda geliyo ilaahay tabaaraka wa taala inuu gacmihiina ku asiibo annagana ilahay waddada noo furo meel aan kasoo gaa ilahay noo noo furo waan rajayna insha allahu tacaala waxaan leeyahay anaa diiday dulmigay wadaan dulliga soo duulay anaa diiday damiir laaba dabiniduu qoolay anaa diiday dasaatiir kufri ah diinka dhigidkeeda anaa diiday badaheenna inuu daalim daalim kala siiyo dayuusiinta daanyeerta kufriga ah waa inaan dooxanaa ebade dayuusiinta dabaruclayn waa inaan waranka deeqsiino dembiyada ay galeen iyo duminta diinteenna waa inay dacar iyo dab ka waraabsiin insha allahu tacaala allahu akbar ilaahay tabaraka wa tacala hanu naxariisto khayr iyo wanaag hana waafajiyo shirkan iskugu nimid iyo khayrkan iskugu nimid mid noo ahaado oo khayr iyo wanaag iyo allah nooga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaya biasmaa'i wasifaat iyo cadowgaa soo duuliya xaaqidka iyo dalka inooga kaci ilaahay oo nooga kici ilaahay oo maanta ilaahay diintaada inoo tibnaan walaalowni ilaahay oo maantaan diintaada qaadanaya walaalowni maalintaas dadnimo iyo diin iyo wanaag iyo ehliba aan helnay ilaahay oo intay duulaan ku yihiine ilahay oo gaalada naga qabo gunti iyo gabagabadi waxaan leeyahay kuwa reerka ka dhashay ee gaalada dabarculaynayo ee daahir ugu horeeyo ee ma ogtahay qarriban ee diintooda ka baadiyoobay ilahay oo toobadkeen lena dhammaadkii waxaa hadlayay waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna beesha gaaljecel kula dardaarmay arrimo badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا أولا وآخرا نعم كي سافرها بضن ودوشي أنكو قال ذا يستيقى يعني الله ومها النقينا وحكنا الله ومها النقينا هوش مدد نو سعوتي sida amniga iyo caafimaadka ay ku jirto noogu dhammaystiriyaan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi khiyaarta beesha jazaahum allahu khayran xaqiiqatan juhdiga iyo khayrka iyo wanaagga iyo isxogwaraysiga badan ee sameeyeen ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro safarada ay soo galeen iyo raadadka ay usoo socdeen meeshaana ilaahay subxana wataala ha ka ajarsiiyo xaqiiqatan dadkaani juhdi ayay bixiyeen waxaa halkan isu keenayna ma aha in mogtahay ilaahay subxana watacaala lagu caasiya ma aheene waa in ilaahay subxana watacaala lagu xiriiriyo oo calaaqa maca allaahi lala yeesho ayay ahayd ilaahay subxana watacaala ha idinka ajarsiiyo miisaanka xasanaadkana allah idin saaro ikhwaani waxaana kaloo beesha u mahad celinaa jazaahum allahu khayran mowqifka iyo mogtahay iyo kaalinta ay qaadatay iyo sida ay u cadaysay mowqifkeeda horena waa u cadaysay haddana mar waxaa weyaan marar badana way cadaysay haddana way ku celisay ilaahay subxana watacaala ha ka ajirsiyo xaqiiqatan taasi waxayna baraysaa eh, qowlkii sheekhi ahaa haddii aad rabto idaa aradta an taclama ahla aliimaani min ahli zamaan falaa tandur ilaa izdihaamihim ilaa abwaabi almasaajidi waxaad fiirisaa mawaaqifta ay ka qaadanayaan cadowga ilaahi subxana watacaala booska ay ka taagan yihiin cadowga ilaahi subxana watacaala maantana miisaanka dadka lagu kala ogaanayo waa mowqifka qofka uu ka qaadanayo cadowga ilaahi subxana watacaala waa cadowga maanta dadnimo iyo nolol aan noo ogolayn mawaaqiftaas beesha ay qaadatayna waa ugu mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran ilaahi subxana watacaala khayr ha siiyo wixii ay qaateenna ilaahi subxana watacaala waxa weyaan ha u fududeeyo axibatii fillah wixii dardaaran ahaa akhyaarta iga horreysay ayaa dhammaystirtay hadal kuma harin waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan akhyaarta kulankan ballaaran kasoo qayb gashay inaan dhegahooda ku tuurtuuro dardaarankay koowaad waa ilaahi subxana watacaala cabsidiisa khayr oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharci ilaahi subxana watacaala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigaa inuu iska fiiriyo saasaana khayr ku gaareyna waxaad qabanayso sharci ilaahay u bandhig imtithaalu awaamiir illaahi ilaahi subxana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaanno oo ilaahi subxana watacaala aan la kulanno asagoo raalli unaga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya naftayga iyo naftiina waxa weya kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha allah tacaala akhyaarta iyo si guud ee beelweynta reer gaajeed aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga uu maleegaayo cadowga ilaahi subxana watacaala tarabus ay ugu jiraan ummadaani inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin motoor kale xambaarsan xataa inay waxaa suuragal ah deegaan aynan la ahayn ilaahi subxana watacaala lada- kitaabkiisa la dagaalankiisa macaash badan ay ka sameeyaan waxaa suuragal ah carruurtooda inay meelo kala degan yihiin dhulkan hadda ay mogtahay xoogaa ay horarka ku yihiin oo aan ka hortaaganahay annaga iyo idinkaba wiilna uma joogo wiilna uma daaqdo ogaada waa nin motoor kale magaca iyo muuqu naga bis una laga mid yahay iyo waxa weeyaan heebtuuna la wadaagaa laakiin motoor kalaa saaran motoor cadowga ilaahi subana watacaala saaran asagaasaa loo soo dhiibay dhaqaalana wuu ka sameeyaa berri hadday halowdana ee magta u suuragal weysana lugtoo kala baxay ilaa meesha maba deganen soo ma weelna uma daaqeynin wiilna uma joogin lugtoo kala baxaa marka insha allahu tacaala dhagarahaas marka cadowga ay dadkaasi mugta ay maleegayaan waxa weyaan ummadda ha loogu digo yaana lagu sir yaana nugmaatu lagu kadsoomin dhalanteedka ay wadaan waa ogtihiin sanawaad ka hor cadowga ilaahi subxana watacaala murtadiinta ah inay xamalaad kusoo qaadeen wilaayaadka maantana waxa weyaan meesha ay marayso waxa weyaan dhegihiina waa ku maqasheen wax badanna waa la soo joogteen maanta intay maraysaa ilaahay subxana watacaala goraddu uu soo geliyey xamaladii ay ku dhawaaqeen maxay xaqiiqijiyeen ilaahay subxana watacaala maanta wuxuu noo fududeeyey cadow badan oo mogtahay difaacyada beledowle ku hoos jiray inuu bannaanka noogu soo saaray oo baktiyadooda waxa wayaan iyagoo wadooyinka iyo meelaha macaarigta daadsan a aragteen allah ku mahadsan ya ilaahay subxana watacaala noo soo saaray bannaanka noogu soo bixiyey marka hore maog tahay teendhooyinkaas iyo difaacyadaas dheer ay ku jiri jireen ee xabadda ga gaban jireen mujaahidiinta maanta ilaahay subxana watacaala wuxuu qadaray inay bannaanka nooga soo baxaan oo ilaahay subxana watacaala ummad dadka dhibaadeyn jiray deegaankan gaar ahaan dhibka ku hen jirtay shabeellada hoose ee reerka degan yihiin iyo qabeelaha deriska lahaba inuu ilahay subxana wataala ka argoostay oo aad daawateen iyo baktigooda banaanada waran allah ku mahadsan waa nimco maog tahay dadka in la dareemaa la rabaa bal u fiirsada xamalaadkan inta ku dha ku dhawaaqeen inta laga dili bal dhig u aragteen oo ilaahay subxana watacaala waxa weyaan gacmaha mujaahidiinta waxa weyan uu ku halaagay kuwa dhimanna insha allahu tacaala saasay ku damayn doonaan soomaali waxa weyaan waxay ku walaalooween ee maanta kuwada nool yihiin waa kitaabka ilaahay subxana watacaala wayna fahmeen nimco badan ay ku dhex arkeen dhiigooda ku kala badbaaday noloshooda ayaa isbedeshay wixii lasoo maray nin soomaali maslaxa u wado waxa weeyaan wuxuu fiirin lahaa wixii ay soo mareen ay ku noolaan jireen maxay ku noolaan jireen qabiil qabiil u gudbi jiri ma jirin waa la kala qoqobnaa nin kasta waxa weyaan aagiisa waxa weyaan xoolo oo naq raacay lama arki jirin qofkii abaar ku habsata bartiisa waxa weyaan taagnaan jiray maantana waxa weyaan soomaali way isdhex maraysaa wilaayaadka waxa weyaan waa lasu gudbaa xoolaha meel kasta ay daaqaan amni iyo waxa weyaan iyo barwaaqo ayay ku sugan yihiin cid la hadlaysa ma laha meeshaan ka guul cid haysa ma laha deegaanka anaa askale ma jirto waa la wada daaqaya dadka wixii gaar kale loo yahay mooyaane nin kastaba daaqaas iyo dabkaas iyo biyahaasaa ka wada dhexeeya cid isu diidaysa ma leh nimcadaasna marka ayaa noola diidan yahay in sha allahu tacaala annagana waa diidannahay waa ka soo horjeednaa in sha allahu tacaala af iyo adinna muslimiintana waxay ku ballameena inay uga hor tagaan oo amnigaan aan haysanno oo waxa weyaan aan gogortan laga gelin oo cadow ilaahi subxana wa tacaala laga wada dhiciyo axibatii fillaah marka in sha allahu tacaala cadowga dhagaraha uu dadka muslimiinta u maleegaayo qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ufuqiisa ballaaran yahay uu la socdo wax kastoo jiro maanta ilaahi subxana wa tacaala cid ka og maslaxadeena ma laha wax ay noo wadaan oo khayr ma laha haddii amni ay rabaan iyo barwaaqo ay rabaan meelaha ay maamulaan ay ka dhigi lahaayeen waa tan qayladhaanta ummadda iyo baroorta ka yeeraysa meelaha ay maamulaan aan dhegeysanayn har iyo habeen baroorta ka yeerayso dhaca iyo kufsiga iyo hantida dhulka la boobaayo dulmiga ka socda rishwada socoto waa maqlayseen idaacadahan waa ka dhegeystaan meesha iyaga ay maamulaan xawayaan amniga kusoo dabaali lahaayeen marka hayhaata meel sharci ilaahi subxana wa tacaala lagu maamulaayo in nin murtad ah amniga ka dhalinayana ya waa wax mustaxiil ah axibatii fillaah marka in sha allahu tacaala horena waa u dareenteen wax badanna waa aragteen marka ummaddeena aan ugu digno cadowgaas ilaahay subxana wa tacaala duufsanaya aan ugu digno in sha allah horena waa ugu ballanteen bayaankiinana way ku jirtay jazakum allahu khayran arrintaa waxa weyaan yaan la mooganaanin qodobka xiga aan dadaarmayo waxa weeyaan hadday ummadda diinta ilaahay subxana wa tacaala in mugta loogu yeero oo odayaasha waxa weya mas-uuliyadda koowaad ee ka dhigtaan diinta ilahay subxana dadka inay ugu yeeraan ee baraan oo jahliga ay ka saaraan oo dadka waxa weyaan tawxiidka waxa weyaan ay ka saxaan oo diinta ilahi subxana taala u istaagaan oo nebi maxamed sal ly slam dardaarankiisii ee waxa weyaan oofiyaan ayaa laga rabaa ogaada mas-uuliyadda koowaad ee beesha loo haayo waxaa ugu horeeya diintooda in loo xifdiyo diintan waxaa lagu xifdin karaa dadka in la baro in jahliga saara lagu xifdin karaa arrintaa insha alla horena waa isku xabayna waa ku ballanteen in la adkeeyana waa la rabaa insha alla taala nabadoon kaste iyo naqiib kaste dadka waxaa la rabaa insha allahu tacaala inuu diinta ilahi subana taala ugu yeero dugsiyada loo furo maraakiis dadka la keeno waxaan baadiyaha iyo meelaha dadka ay degan yihiin iyo xoolaha iyo mugta ay daaqayaanna dadka waxaa dugsiyo looga furo oo diinta ilahi taala la baro wax badanna deegaanka waan ku aragnay khayr badanna waa ka jiraa in sha allahu tacaala inta dhammina dhammaystira insha allahu taala jazakum allahu khayran waxaan kaloo insha allah taala darmi lahaa wixii ballan oo la galay ilaahi subana taala ha idin fududeeyo in sha allah waan idinka rajeyneynaa inaad fuli doontaan in la fuliyo wixii ballan oo la galay intii awooddeenna ee la eg tahay naf ee nugu jirto oo dhiiggeen dhiig nugu jiro inaan ballamahaas fulino oo aan ka dhabayno ilahi subana taala ugu dhowaano leanna waxa hadda meeshaan lagu wada ballamay ee muddada tobanka beri ku dhow loo fadhiyey ma ahayn in ilaahi subana tacaala lagu caasiyo dadna lagu gooyo ma ahayn waa kitaabka ilahi subana si la koriyey lahaa ilaha lagu raaligelinayo cibaadaha idin noqoto niyadda hala wanaajiyo ballamahana insha allah taala hala fuliyo ikhwaani intaas ayaa rabay inaan dhaho ilaahay subxana wa tacaala waxa weyaan waxaan ka baryaynaa acmaasha iyo shaqooyinka inta aan ku haynay inuu naga aqbalo ilaahay subxana wa taala ikhlaas ha nooga yeelo dadkii soo qabanqaabiyey ee juhdiga ku bixiyey ee hogaanka reerka iyo waxa weyaan akhyaarta kale ee juhdiga ku bixinaan ilahay subxana wa taala miisaanka xasanaadka allah u saaro dadkii noo khidmeynayey ee mugta noo qaabilsanaa adeegana ilaahay subxana wa tacaala dembi dhaaf ha siiyo ilaahay subxana wa tacaala awlaadooda iyo xoolahooda allaha u barakeeyo dadkiina soo dhoweeyey ee gogashu noo fidiyeyna ilaahay subxana wa tacaala iyagana deegaankooda ha u silaaxiyo roob kheyr qabana allaha siiyo roob kheyr qabo oo lagu barwaaqeysto oo xoolaha iyo dadka iyo dunyada anfaco allahana siiyo dhammaanteen haadaa wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan dhegeystayaal markaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kala socda aalada internetka ayaa waxa ay aragtiyo ka dhiibteen taxanihii bakool ee muuqaalada ahaa kuwaasi oo lagu soo bandhigay horumarka ka jira deegaanada iyo degmooyinka wilaayadii islaamiga ah ee bakool waa kuwan qaar ka mid ah oo aragtidooda ka dhiibtay taxanahaas
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله dhammaan waxaan salaamayaa idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhammaan dadka muslimiinta ku xiran xaqiiqatan muuqaladaas aniga waan daawaday shakhsiyan muuqalo waxay ahaan aada iyo aad mar un aan ku fikirayay bal bakool wilaayada bakool barnaamij ma laga soo diyaarin doonaa ilaahay mahadii marka waa quluubteena wixii ka guuxaya warbaahinta ayagana maadaama ay noo qabatay aad baan ugu farxay marka koowaad marka labaad muuqalada waan daawaday runtii horumar ballaaran ka muuqda oo maanta reer galbeedka iyo xulafadooda aan inkiri karin oo itusi itaabsi ah ha noqoto amniga iyo diintii iyo dacwadii iyo horumarkii iyo nabadgelyadii iyo dhan walbaba xaqiiqatan bakool waa waxaa lagu ogaa meel oon badan oo noocaas ah hadda laakiin wilaayada islaamiga xaqiiqatan shaqada ay qabatay oo ah biyaha meel walba iska duldulayaan xaqiiqatan nicmo aada iyo aada u weyn weeyaan allah waxaan weydiinayaa inuu ummadda muslimiinta u guuleeyo diinta ilaahayna ilaahay kor u yeelo ummadeennana tamkiin iyo nasri intan ka ballaaran ilaahay uu ku manaysto dhammaan wilaayaadka hadda bakool idaacadda nagu diyaarisay inay bay nagu diyaariso bakool maadaama ay ka diyaarisay gida ay ka diyaariso wilaayaadka dibooyinka shabeellooyinka marka hiiraan dhammaan inay wilaayaadka nagu diyaariso si dacayaadkan iyo barbaqaadidan cadowga halkaas ay u baxdo xaqiiqatan dad badan howshaas aad iyo aad bay u jeclaan lahayaan waxay heer ay muujiyeen idaacadda islaamiga ama warbaahinta islaamiga in hogaa dhankaas ay kasii yara gaabisay oo howlihii kale ay kusii mashquushay oo dhankan hogaa marka aad baan u jeclaan lahayn in macaahidda islaamiga ah masaajidda ata xalaqaadka ay ka jiraan horumarka dadka muslimiinta ay haystaan maadaama gaalada iyo xulufadooda ay isku dayeen inay ka dhigaan dadka muslimiinta dad caburisan oo go-doonsan oo waxba horumar agtooda ka soconin inay soo bandhigaan xalaqaadkii iyo dacwadii iyo harka waxa u socdo iyo maamuladii islaamiga qaabkay u shaqeeyaan runtii wax badan waan jeclaan lahaa aniga weliba waan codsan lahaa dad badan walaala ah oo rijaalan wanisaan howshaas way codsadeen xaqiiqatan idaacadda islaamigana aad iyo aad baan ugu maxadnaqaynaa alfurqaan barnaamijkan ay soo diyaarisay ilaahay ha ka abaalmariyo ayaga iyo wariyaasheeda iyo ragga howshan qabtayba baaraka allahu fiikum salaam calaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa abu xamza gobolka baay yaasin kalaadalaaye maybaasiin lahaa insha allah hambalyo idaacadda shaqada iyaan qabatay ummadan islaamka yacni maylaka qiimayo koreentay shaqadan ata shaqalin qabadii ummadda islaamka liannahu dowladda federaalka iyo maamuladan xabashada wadanka ka dhisatay mayba inta badan baahiyayana intii meelo wilaayaadka xarakada roobda intii ayin meelo oo meylaraayso laka dhimaday macaluul dadkanka dhimadoyto yani horumar baan ka jirna yaa ummadan sheegayaan ra'yul caamka ummadda saasa laka qaladi laakiin maadaama idaacaddii muuqaal itus oo itaabsi ah bandhigti horumarka iyo barwaaqada taala wilaayaadka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي